ficliga mubaaric xaalatul-jasmo marka uu ku sugan yahay mucrab ma yahay wax alla wixii lagu jasmin jiray ayaa ficlu amarka lagu fineeya ficliga mubaaric waxaa lagu jasmiyaa marka la eraabayo sukuun xadfu xarfilcilm xadfu nuun saddexdaa ayaa lagu jasmiya saddexdaasaa lagu bilaynaya ficlu amarka saxiixul aakhir haddii uu yahay alif iyo wow iyo ya saddexdaana ayayna faacil u noqonin ficlu amarka saxiixul aakhir haddii uu yahay isla markaa faacilkii usan noqonin wow alif ya saddexdaana faacil ayna u noqonin waxaa lagu biraynayaa sukuun waa sida ibradiya oo qutul iyo wixii lamida muctalul aakhir haddii uu yahay xadfu xarfulcilla lagu binaynaya waa sida ugudu iyo irmi wow iyo alif iyo ya saddexdaa haddii ay faacil u noqdaanna xadfu nuun ayaa lagu binaynayaa waa sida idribaa idribuu idribiya waana mudaarica sida loo jaziyo waalamru mabniyun calaa maa yujzamu bihi mubaarichu ayaa man yafhamu waalmru mabniyun amar waa la binaynayaa calaa maa yujzamu bihi mubaarichu mubaariciisa wixii lagu binaynaya lagu jazinaya ayaa man yafhamu ninka wax garanaya ficliga mubaaric waa haddii uu majzuum mucraba yahay hadduu mabni noqdo ficliga mubaaric iyo amarku way iskhilaafayaan sida loo jazinayo sida loo binaynaya midkeeda oo ficliga mubaaric waxaa soo socotaan sheegi doonaa xaalo mabni uu yahay laba xaalo mabni uu yahay labadaa xaalo mabni noqonaya xaalo kamid ah iskhilaafaya amarkay binihi iskhilaafaya ilaa isagiiba mucrab ma aha mabniguu noqday isagii lagu dhayaan lahay nimanka naxwiye basriin la yidhaahdo halkaasay ka bixiyeen ficlu amar wuu jiraa sidaa ayaana loo binaynaya wax alla wixii mubaaricii lagu jazin jiray ayaa lagu binaynaya xaalatul-icraab marka mubaarica uu ku sugan yahay majzuumiga waxaa ku yimid ficla maadi ficliga maadi wujuudkiisa muttafaq wey binihiisana muttafaq wey waxaase mukhtalaf ah waxa lagu binaynayo basriyiin waxay yidhaahdeen ficil maadi min awalihi ilaa aakhirihi waxaa lagu binaynayaa fatxa fatxadaa mid joogta ha noqoto daahira ama muqadar ha noqoto fardi mana fatxa lagu bineeyaa waa sidaa baaraaba haddii ay muuqato haddii ay muqadar tahayna ficliga waa haddii wowljamaaca lala xiriiriyo ama damiiru rafca mutaxarik ah lala xiriiriyo ama muctalba uu yahay ficliga haddii uu muctal noqdo sida khamaa iyo hazaa iyo wixii lamida weeyaane farxe muqadar ayuu ku binaysan yahay waa laisla ogolyahay wowljamaaca ficliga haddii uu rafiyo arrintu ay noqoto daraabuu dahaluu arrintu haddii ay noqoto ama damiiru rafca mutaxarika damiiru rafcin damiir maxalu rafco yaallo mutaxarikun damiirkaana xarakaysan isagoo aan reebanayn waa sidaa darabtu darabnaa darabta darabti darabtumaa darabtum darabtum damaairta ayaa waxaa la yidhahdaa damiiru rafci mutaxarik faacil iyo naaibulfaacil bay noqdaan damiiru rafca mutaxarig oo xarakaysan sidaa haddii ficli ficliga maadi loola xiriiriyo ama wowljamaaco loola xiriiriyo ficligii fadxuu ku binaysan yahay laakiin farxadii way qadareen tahay wowljamaaco marka lala xiriiriyo sababka loo qadaraya waxa weeyaan limunaasabati lwow aakhirka wuxuu ku shuqloo yahay damo wowda u munaasib oo waxaad leedahay darabuu ficlu maadi mabniyun calaa fatxin muqadar biistisaalihi biwowljamaaca ficligan maadiye darabuu waa binaysan yahay fadxuuna ku binaysan yahay farxadii inay muuqato maxaa diidan aakhirka wuxuu ku shuqloon yahay damo munaasib oo wowljamaacaha munaasib u ah ficliga wowlala xiriiriyo damiiru rafca mutaxariga haddii lala xiriiriyo ficliga aakhirkii sukuun ayaa fuulayaa farxa muqadar ina waa ku binaysan yahay waxaana loo sukuuniyey damiiru rafcaha mutaxariga lagu daba dejiyey dartii oo faacil iyo mas-uul in lagu kala saaro ayaa loo sukuuninayaa sida raajixa ah waa sidaa darabtu darab ficlun maadin mabniyun cala alfatxa ficlun maadin mabniyun cala alfatxa biitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik damiiru rafca mutaxarig ayaa aakhirka la xiriira sidaa ayaa sukuunka farxada farxada muqadarka loogu bineeyay basriyiin waddadaasay mariyeen kuufiyiin waxay yidhaahdeen maya xarakadan aakhirka saaran ama sukuunkan ku binaysan yahay oo darabuu ficlun maadi mabniyu cala dami darabtu darab ficlun maadi mabniyu cala sukuun aakhirka waxaa ka saaran ayuu ku binaysan yahay kuufiyiin waddadaasay mariyeen waxaa ku yimid ficliga mudaaric ficliga mudaaric mucrab weeyaan sababka loo icraabayana ismiguu shabahay waa anagii haddee sheegayna macaanida mukhtalifa soo arooreyso icraabna uu ugu baahanayo ayuu ka shabahay sidaa ayaa loo icraabaya waxaase shardi ah ficliga maad ee ficliga mudaaric marka la icraabayo nuunu tawkiid mubaashir ah iyo nuunu niswa labadaa nuun waa iska dhambeena nuunu tawkiid mubaashira waa inayna gelin nuunu niswana waa inayna gelin labadaa midun haddii ay gasho ficligii mudaaric mabni buu noqonayaa mucrab ma noqon sababka uu mabniga la noqonayana waxa weeyaan mushaabahadii uu ismiga shabahayay ilaa ficliga mudaaric waxaa loo icraabay ismiguu shabahay shabihidii ismiga uu shabahiyey ayaa tabar daraan waayo shay khawaasul afcaali ayaa galay nuunu tawkiid iyo niswa ficil waxaan ahaynba ma galaan khawaasul afcaalba mar haddii gala ficligii mudaaric galay ficligaa mudaaric shabihidii ismiga u shabahayay ayuu ka fogaaday mabniga mudaaric nuunu niswa haddii ay gasho ficliga mudaaric sukuun ayaa lagu binaynayaa shardina male ficliga mudaaric nuunu niswaba haddii loo dambaysiyo faacil iyo naa'ibulfaacil mid bay noqonaya nuuntaaba haddii lagu dabadejiyo ficliga mabni weeyaan sukuun ayaana lagu binayay wax shardiina male talow maxal miyuu icraab ka leeyahay ama kabanaha xaalatul jazmadiisa markii aan gaarno insha allahu tacaala jidka dambe dhexdiisa weeyaan meelahaasaan ku sheegi doona waxaa yimid nuunu tawkiid haddii lala xidhiiriyo ficliga nuunu tawkiid lala xidhiiriyo ficliga mudaaric fatxa lagu binay ficliga mudaaric nuunu tawkiidba haddii ay la xidhiirto nuunu tawkiidkana khafiifa iyo taqiil ay u qaybsantaaye baab bay leedahu musanifka ku keeni doona nuunu tawkiidba haddii lagu dabadejiyo ficliga ma ficliga mudaaric fatxaa lagu binayni mudaaricaasi bishardi nuunu tawkiid dartii marka ficliga loo binaynayo mudaaric oo fatxa lagu binaynayo shardi buu leeyahay shardigaa waxa weeyaan ficliga carabka ugu dambeeya aakhirkii ah iyo nuunu tawkiidka muuqadkan lafdiga ku hadalka waa inay iskala xidhiiraan taqdiirtana waa inay iskala xidhiiraan macnaha ficliga mudaaric nuunu tawkiid haddii ay gasho fatxa lagu binaynay bishardi ficliga xarafka ugu dambeeyo iyo nuunu tawkiidka xagga muuqadka iyo ku hadalka waa inay iskala xidhiiraan oo wax u dhexeeya uusan jirin xagga taqdiirtana wax u dhexeeya waa inuusan jirin oo iskala xidhiiraan sida yadribna layadribna oo kale waa inay arrintu tahay layusjananna wala yakuuna min asaabirin lanasfacan iyo wixii lamida waa inay tahay ficliga mudaaric xarafka ugu dambeeya iyo nuunu tawkiidkii haddii la kala fasiliyo oo aynay isku xigin oo xagga daahirka lagu kala fasliyey iyo ku hadalka sida walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun walaa tattabicaani laada naahiye weeyaan ficliga mudaaricay jasmin lahayd tattabicaani ficliga nuunu tawkiid baa u dambaysa taqiila ah nuunu tawkiid taqiilaa gashay haddaba ficliga mudaaric faacilkiisa waa aliftan ku taagan tattabicaa aliftaa weeye aliftaa haddii laga gooyo ficliga cayn baa u dambaysa tattabicu ayuu noqon lahay oo cayn baa u dambaysa ficliga ficliga xarafkii ugu dambeeya caynka ahaa iyo nuunu tawkiidkii iskuma xigaan maaha xaraf lagu hadlayo malfuudaa u dhexeeya xarafka muxuu yahay waa alifta faacilka tattabicaani marba nuuntii iyo ficliga xarafkii ugu dambeeya caynka ahaa kelimada haddii ay u dhexayso alifta weeyaane ficligaa mucrab weeye mabni ma aha nuuntaa gashe ma binayn karayso sababkuna waxa weeyaan ficligii mubaaric xarafkii u dambeeyey iyo nuunu tawkiidkii ayaa waxaa lagu kala fasliyey kelimo waa faacilka alifta marka aad icraabi walaa tattabicaani waxaad leedahay laadii naahiyatun tajzimu tajzimu lmubaaric tattabicaani ficlun mubaaricun majzumun bilanaahiya wa calaamatu jazmihi xadfun nuun nuun nuunu rafca la yidhaahdo baabkii waan mari doonaa insha allahu tacaala nuunu rafca nuun la yidhahdaa meesha ka go-an oo laadaa xadhaftay oo ficligii mucrab weeyaan calaamatu rafcadiisa calaamatlicraabkiisiina waxa weeye nuunta meesha ka xadsan oo jaazimka laada ay xadaftay aliftana faacilkii weeyaan nuunu tawkiidkaa meesha taallana xaraf weeye oo kasraa lagu binayay maxalkan icraabkuma sidaasi waa inaan ficliga iyo nuunta xaraf lagu hadlo dhexda waa inuusan u kelin waxaa kaloo shardi ah xuruufta dhexdeeda waxyaaba kelimooyinka nuunu tawkiidka iyo ficliga udhexayni doona baabka nuunu tawkiidaan ku mari doona insha alla waxaa kaloo shardi ah nuunu tawkiidka iyo ficliga xarafka ugu dambeeya kelimo waa inayna udhexaysanin ku hadalkaa nire oo walaa tastabicani waynana waynayna ahayn waxaa kale kelimo waa inayna udhexaysanin aan lagu hadlihaynin kelimo meesha ka xadfan laakiin ku qadaranoo meesha waxay ku jirta ahaan lagu xisaabayo waa inayna udhexaynin oo taqdiirta waa inaan lagu kala faslinin taqdiirta haddii lagu kala fasliyaana ficligii mucrab buu noqonayaa nuuntii waxa ka tari mayso misaalkuna wuxuu noqonayaa latab latadribunna latadribunna iyo wixii lamid ah latadribunna ficliga xarka ugu dambeeya u fiirso ba'da weeye iyo nuunu tawkiidkii way isku xigaan maanta muuqadka iyo ku hadalka wax udhexeeyaa ma jiro latadribunna ba'da iyo nuunta way isku xigaan ficliga ba'daa u dambaysaa nuuntaa ku xigaan xagga ku hadalka iyo lafdiga way isaga xigaan taqdiirtaasee lagu kala faslinaya oo taqdiirta sidee lagu kala faslin ficligan mubaaric waxa uu faacil oo faacilnimo uu u qaadanayaa waawuljamaaca waawuljamaacaha faacilnimada uu qaadanaya waxaa daalli ahoo na tusinayaa waaw inuu meesha ku jiro ficliga xarafka ugu dambaa gudan godaalkaasi waaw inuu meesha ka xafay ayuu daalli u yahay oo na tusinaya haddaba waawdii faacilka ahayd meesha ka xadfanayd ayaa taqdiirta waxay ku kala faslini ficliga xarafka ugu dambeeya ba'da ah iyo nuunka mucrab buu noqonaya latadribunna asalkiisii hore wuxuu ahaa tadribuuna ficligii mudaaricee tadribu ahaa ayaa waxaa lagu daba dejiya waawljamaaca nuunu rafca ayaa kasii dambaynaya afcaalu khamsuu noqday tadribuuna ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasib waljaazbu calaamatu rafci annuun wawdana faacilkiisii wey isagoo tadribuuna sidaa u ah ayaa waxaa la geliya laam lqasam latadribuuna latadribuuna latadribuuna laamta laam muwaaatu min qasam baa la yidhahdaa tadribuuna ficil mudaaric weeyaan wawdaa u faacila nuuntana calaamatu rafca wey soo sid sidaa ayaa nuunu tawkiid la geliy wuxuu noqday latadribunanna latadribunanna saddex nuun baa meesha wada jooga saddexduba kelimada zaa'id bay ku yihiin oo ficliga ka mid ma aha saddexduba saddexda nuun ee meesha wada joogo midda hore nuunu rafcihi wey oo muxuu ahaa rafcadaa keentay oo rafcaday calaamad u tahay nuuntan dambe shidan waa laba nuun oo isku shidan midda horaa reeban midda dambena way xarakaysan tahay shirka sidaa ayuu ku yimid idqaan baa jira labada nuun ee isku shidan nuunu tawkiid weeye nuunu rafcaa ka horeeya saddex nuun oon kelimada midnaba uusan ka mid ahaynee wada zaa'ida ayaa isku xiga oo tadribuuna latadribuunanna ayay noqon saddex nuun saddex xaraf oo isku jinsi ah in ay wada zaa'id noqdaan iskuna xigaan wax la ogol yahay maaha maxaa la samaynayaa saddexdaa nuun laazim waa in qaarad xadfaa laazim saddexda nuun u fiirso nuunu tawkiidka lama xadfi karo labadeeda qaybba tan reeban iyo tan xarakaysan midna lama xadfi karo waayo qaradkii iyo dantii loo keenaa meesha ku lumi ficliga in la adkeeyo ayaa loo keenay oo ficligaa dan gaar ahaaneed laga leeyahay mar haddii nuunu tawkiid la geliyo ee tawkiidkii ficliga laga doonaya ayaa meesha ka bixi si markaa tawkiidka uusan meesha uga bixin lama xadfi karo nuunu tawkiidka labadiisa qaybba waxaa ku yimid nuunu rafcaha alla nuunu rafcaha la xadfi karay waayo isagu dantii laga lahaa wuu gudanayaayo calaamatu rafca waa yahay isagoo xadfanba daalina waa loo hayaa oo ficliga naasib iyo jaazinba hadduusan gelin inuu rafcisan yahay cid walba way garan waa yahay nuunu rafcihii baa la xadfi latadribuunanna bay ahayde nuuntii hore lago nuuntii hore marka aad meesha ka qaado xadafto nuunu tawkiidkiioo shidan oo macnaha uu yahay nuun reeban nuun xarakaysanna ay ka dambayso laba nuunoo isku ree isku shidan weeye tan horaa reeban tan dambena waa xarakaysan tahay iyo waxaa isku soo bannaanaanay waawuljamaacihii oo reeban latadribuunanna nuuntiibaa udhexaysa nuun rafcaha markii hore udhexaysa marka aad ka qaado wawdii way reeban tahay tadribuu nuunu tawkiidkanna waa laba nuunoo midda hore ay reeban tahay hee nuuntiioo reeban iyo wawdiioo reeban ayaa isku soo banaanaaday irtiqaau saakinayn wax la yidhaahdaa dhacay laba saakin ayaa kulmay laba saakin haddii uu kulmo nuunta lama xadfi karo horay baan usoo sheegnay ficliga dantii loo geliyay ayaa meesha lumi oo tawkiidkii ahayd wawljamaacahani faacilka ah salowma la xadfi karaya ha waa la xadfi karaa sababtoo ah faacilnimadiina wuu gudanayaa haddii la xadfo saalina waa loo hayaayo xarafka ka horaa gudan oo godaalka ayaa wuxuuna tusinayaa meesha inuu waw xadfan yahay hee wawdii xadaf latadribunna buu noqonaya latadribunna latadribunna tadribunna ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasib waljaazimu calaamatu rafcihi annuunu almaxduufatu likaraahati tawaali lamhaal nuunta loo xadfay nuuno badan oo isku xiga dartooda cid la nacayo ayaa calaamatu rafcadi ah wlwaaw maxduufatu liltiqaai saakinayni faacil faacil ficl wawda iltiqaau saakinayn loo xadfayna ficliga faacilkiisii weeye ficligii mucrab weeyaanay garo ilaa latadribunna waxaan leenahay tadribunna ficlun mudaaricun marfuucu waa annaga leh mabniyun malihi calaamatu rafcadiisana nuunta iltiqaa tawaali amhaal loo xadfay weeyaan haddaba ficliga xarafkii ugu dambeeyey ba'da ahaa iyo nuunta muuqadkani way isaga xigaan iyo ku hadalka laakiin taqdiirtaa lagu kaxisiyey taqdiirta haddii sidaa loogu kala fasiliyana mucrab buu noqonayaayo mabni ma noqonayo ficli ee ficliga mudaaric mucrabnimuu asal uleeyahay nuunu niswa haddii ay gasho bilaa shartin sukuun ayaa lagu binayni nuunu tawkiid haddii ay gashana fatxaa lagu binayni bisharti nuunu tawkiidka iyo ficliga xarabka ugu dambeeyaa lafdiga iyo ku hadalka waa inay isaga xigaan taqdiir taqdiirtana waa inay isaga xigaan oon la kala fasilinin wa ficlu amrin ficlu amar iyo wa mudiyin mudiyinta amarta ku cadaf buniyaa alifteedana lil ilaaq bay markaa noqoni icraab kalena waa bannaan yahay wa ficlu amrin ficlu amar iyo wa mudiyin maadi buniya waa la bineeye huwa ficligaasaa la bineeyey jinsigaa loo jeedaaye wa acrabuu wowda xaggee loo celinayaa naxwiyiin u celi acrabuu way icraabeen naxwiyiin yacni xakamuu biicraabihi icraabkiisa ay xukumeen oo inuu mucrab yahay ayay xukumeen ilaa ayagu icraabka ma ayna saarina carabtii ka horraysay ayaa ku hadli jira iyagaa mucrabnimo ku xukumay waxaa kaloo bannaan carabtii hore in loo celiyo la yidhaahdo wa acrabuu carabi way icraabeen mudaarican carab icraabi waagii hore maba inaa aqoonini nataquu mucraba weyn sababoo mucrabay ku hadleen ayaa loo jeedaa wa acrabuu way icraabeen mudaarican mudaaric bay icraabeen incariya mudaarica haddii uu qaawanaado weeyaan min nuuni tawkiidin arkaynta nuunteeda haddii uu ka qaawanaado nuunta oo mubaashir mubaashirin ficliga aakidkii la baashirayso oo xagga taqdiirta iyo xagga lafdiga midna aan looga faslinin wa min nuuni inaatin miisaalada iyo sida loo iclaalinayana ibnu caqiilka ee qoriya cidda haysa wa min nuuni inaasin nuuni inaasna waa inuu ka qaawanaadaa kii aan qaawanaanine nuunu inaas ay gashee mabniga noqday ayuu miisaaliyey musanifka ka yaruucunaa manfutin ka yaruucuna haweenku way ergagixinayaan raaca yaruuc mudaariceedii weeyaan ka yaruucuna haweenkii way ergagixinayaan man ruuxii futina la imtixaanay ayay ergagixinayaan yaruucu ayuu ahaa ficligoo damuu ku rafcisnaa isagoo damo ku rafcisan ayaa nnuun niswa la geliyey cayntii reerka u dambaysaa sukuun lagu dhuftay sukuunkaasuuna ku binaysan yahay yaruucuna way ergagixinayaan haweenka man ruuxii futina la imtixaanay ayay ergagixinayaan oo laba macno ayay labada ayay ku fasiraano ka yaruucna man futin winkii ay balaaye ku dhacdo oo carruurta ay ka dhimato ama xanuunsado ama dhibaato ay ku dhacdo haweenku culummo ma aha ma sabarsiinayaane way usii oynayaanoo waa qaylinayaan war balaayaa kugu dhacday oo waad halaagsantay muxuu ahaa wax uu ku naxay sheegayaan sidaa waa macno macno labaad waxa weeyaan man futina bihinna ayaga ciddii lagu imtixaanadoo jeclaado ee way way argagixinayaano u naxariisan maayaanna macna وkل xرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسkنa ومنه ذو فرح وذو kسر وضم kأين أمس حayث وsاkن كم وkل xرف xرف dhammaantii مستحق mid mutay weeyaan للبناءi بناء ayuu mutay والأصل sida أصلka في المبنiي mbني u أصلa أn يسkنa waa in la sukuniya ومinhu mbني ayuu ka mid yahay ذو فرxin فرx mid u صاaحiiba iyo وذو kسrin ksr mid u صاaحiiba iyo وضمin dm mid u صاaحiiba kأyna iyo وأمس iyo وxayثu weeyaane wasaakinu ka reebanna kam lafdigaa kam ewoy iyo wixii lamid a halkanna wuxuu sheegayaa musanifka ismi iyo ficli mucrabkoodii iyo mebnigoodii ayuu ka soo baxay oo ismigu laba qeyb ayuu u qaybsamaa mucrab iyo mebni ficlina laba qeyb ayuu uqeybsamayo mucrab iyo mebni ayuu uqeybsamay kelimada kii ugu dambeeyey waa xaraf nawcii kelimada u dambeeyey xaraf weeyaan xaraf asagu ma qaybsamo mucrab iyo mebni uma qaybsamee min awalihi ilaa aakhirihi bakrata abiihi waxa weeyaan mebni xaraf oo dhan waa wada mebni lafdigiisaa mebni ah maxalkiisana waa mebni lafdina icraabku ma le maxalna icraabku ma le taqdiirna icraabku ma le sidaasina waa muttafaqun bayna naxwiyiin naxwiyiinta dhexdooda waa arrin laisku waafaqsan yahay oo wax shakee uusan ka joogin waxaa jira sidaan horay usoo sheegnayba ficliga majhuul haddii loo bineeyo naa'ibulfaacilna jaara majhuul looga dhigo faraa wuxuu yidhaahdaa xarfuljarka ayaa naa'ibulfaacil oo maxal buu u yeelayaa halkaa mawdic ayuu sheegaa fara mawdica waxaan ahayn xaraf min awalihi ilaa aakhirihi lafdigii waa binaysan yahay maxalkiina waa binaysan yahay icraabna shaqakuma warkiisana intaa ayuu ku dhan yahay icraabbu wuxuu asal u leeyahay bina binahaasi mooye mana garab maro min awalihi ilaa aakhirihi waa wadamada waxaa ku yimid intaa halkuu ka baxay musanif ayaa wuxuu sheegay qaaciide guud oo wax alla wixii la binaynayo waxyaabaha uu asalka in lagu bineeyo asalka ayuu sheegay wuxuu yidhi wixii la bineeyaa ismi iyo ficli iyo xaraf midkuu doonaaba ha noqdo ismiga icraab buu asal uleeyahay bacdi ka midaa mebni ah ficlina binuuba asal uleeyahaye bacdi ka midaa mucraba xarafna min awalihi ilaa aakhirihi icraab ee binuu asal uleeyahay waana wada mebniba dhammaan isku soo wada dar waxaa wixii mebni noqdaa sukuun in lagu bineeyaa asal liannahu akhafu alxarakaat xaraka marka la yidhaahdo waa kan ugu fudud isagu xarakada ma aha xaqiiq ahaan waa cadamulxaraka xaraka la waayo weeye oo xarakadu sida xaqiiqada ah waa fadxa iyo dama iyo kasra sukuunna waa xaraka la-aan marka binuhu waa culus yahay wuxuu la culus yahay luzuumka aakhirka kelimada uu laazimaye weligii uusan iska bedelaya mar hadduu culus yahay xaraka la-aanta ayaa ugu fudud waa sukuunee sukuunkaa in lagu bineeya asal sidaa ayuu u sheegay sukuunkaasi asal ha ahaaday wax alla wixii mebni ah waxa uu asal ee sukuun marka uu ku leeyahay musanifka macnaheeda ma aha mebni oo idin sukuun ayaa lagu wada bineeyaa sidaa uma jeedo arrinkaasna isagaa kuu caddeeyo oo wuxuu yidhi mebniga iyo waxyaabaha la binaynaya waxaa ka mid ah qayb fatxa lagu bineeye qayb qayb kasre lagu bineeye qayb dame lagu bineeye iyo qayb sukuunkii asalka ahaa lagu bineeye labadaba waa leeyihiin laakiin asal waxa ah waxa la wixii la binaynayo sukuun in lagu bineeyo u fiirso marka ismi waxaa nidha binaha farca buu ku yahay oo in la bineeyaaba asal ma ah ismi haddii la bineeyo sukuunna lagu bineeyo hal su-aal baa lagu weydiinay su-aashaasi waxay tahay ismi haddii la bineeyo sukuunna lagu bineeyo hal su-aal ayaa lagu weydiinaya su-aashaasi waxa weeyaan lima buniya ismigu maxaa loo bineeyey musanifkaa kasoo jawaabay oo limushaabahatiya alxarf shabihida xaraf uu shabahayay xaraf haddii la bineeyo ama ficli la bineeyo sukuunna lagu bineeyo ficli baa la bineeyey ama xaraf baa la bineeyey sukuun ayaa lagu bineeyey wax su-aale kuma jirta lima buniya laguma dhigi karo oo lima buniya haddii lagu yidhahdo hee binay asal uleeyihiin xarafna binuu asal uleeyahay ficlina binuu asal uleeyahay maxaa sukuun lagu loogu bineeyana laguma dhihi karo wixii mebni ee sukuun baa u asal ah xaraf iyo ficli haddii la binayo sukuunna lagu binayo su-aal kuma jirto xaraf iyo ficli haddii la bineeyo xaraka lagu bineeyo kasra iyo fatxa iyo damaa lagu bineeyo xarakada haddii lagu bineeyo ficli kasraba laguma bineeya inta kale laakiin xarafku kasra waa lagu bineeya xaraf haddii la bineeyo iyo ficli kasre iyo fadxaya damo lagu bineeyo hal su-aal aya laba su-aal ayaa ku jirta laba su-aal ayaa lagu weydiinaya labadaa su-aal waxa weeyaan lima buniya laguma weydiinayo oo xaraf iyo ficli binay asal uleeyihiin laakiin waxaa lagu leeyahay lima xurita maxaa loo xarakeeyey sukuun maxaa loogu binayn waayo waa su-aal walima khtiirat hadihi alxaraka xarakada gaar ahaaneed maxaa loo doo fadxa haddaad ku binayso fadxada maxaa loo doortaa lagu leeyahay oo kasre iyo dame loogu binayn waayo dame iyo kasre haddii aad ku binaysato maxaa loo doortaa lagu leeyahay wax kale loogu binayn waayo laba su-aal wey lima xurika haddii lagu yidhaahdo lix wej baa looga jawaabaa yacni sababka mebni loo xarakeeyaa lix wej mid unbaa loo xarakeeyaa sidiisaba mebni kasta ismiga ficli xaraf midku doonaa noqdo shaygii mebni ah sukuun in lagu bineeyaa asal ah lix arrimood ayaa looga leexdaa sukuun oo xaraka loogu bineeyo xarakada noocay doonta ha noqdo lixdaa midka u hore waa iltiqaau saakinayn laba saakin ba haddii ay kulmayaan in la xarakeeyaa waajib sida ayna oo kale ayna nuuntaasi ma sukuunin karayso waayo ya-da ka horaa sukuunsan iltiqaau saakinayn ayaa dhacaya sidaa darteeda in la xarakeeyaa waajiba iltiqaau saakinayn waa cilo loo xarakeeyo mabniga waa kow mabnigiibaa hal xaraf haddii uu yahay oo keli ah sida darabtu tadaasi maxaa loo xarakeeya he waa hal kelima hal xaraf oo keli ah see loo reebaya wax reebo iyo mid la reebo iyo mid reebaba uma qaybsanto waa hal keli ah in la xarakeeyo laazim weeye iyaduna hal xaraf haddii uu noqdo waa laba hadalka haddii asaga lagu bilowdo oo kelimadii mabniga ahayd lafteedaba hadalka lagu bilowday wax qaybsami karoo qaarna inta lagu bilowdo qaarna la sukuunin karana ma aha sida bizaydin oo kale badaasi maxaa loo xarakeeyey hee curdatu lilibtidaa'i hadalku bilaabashaa meeshaba loo dhigay sukuunna kama suuroobo waa saddex icraab hadday kelimadan asal u lahaan jirtay waabay mucrab ahaan jirtay mar dambaa la bineeyey waa binihii caaridka ahaa hagaran waaye binac caarid ayaa ku yimid kelimadani xarake in lagu bineeyo asala iyadoo xarake in lagu bineeyo ayaa muxuu ahaa asalku in sukuun lagu bineeyo wey laakiin sukuunka in lagu bineeyo waa laga leexanayo waxaa lagu bineynaya xaraka iyadoo la istusayo kelimadan asalkeedii hore mucrab inay ahaan jirta yaa zaydu laa rajula iyo wixii lamid a weeyaan qablu iyo bacdu waa afar kelimadani muxuu ahaa mustaqil inay taa la doonayaa in la istusiyo kelimada aakhirkeeda haddii la sukuuniyo xarafkan la sukuuniyee reerka u dambeeya waxaaba loo malaynayaa zaa'id inuu yahay si aan zaa'id loogu malaynine kelimada inuu ka mid yahay la isu tuso ayaa loo xarakayn huwa iyo hiya wey wawda iyo ya- reerka ugu dambeeyaa waxay ka mid yihiin damiirka oo ha'da iyo ya-doo iswato iyo ha'da iyo wawdoo iswataa hal damiir isla ah haddii huu iyo hii la yidhaahdo waxaa laga baqayaa in loo maleeyo hada oo keli damiir inay tahay damihii oo la ishbaaciye wow inuu ka dhashay kasrihii oo la ishbaaciyey ya inay ka dhalatay kelimadani mucrab haddii ay shabahdana waa la mid oo kelimadu waa mabni iyadu weligood weligeed mabni bay ahayd laakiin mucrab bay shabahdaa waa sida ficliga maadi ficliga maadi fatxa lagu bineeyaa sabab ficli mudaaric uu shabahaya oo see u shabahaya ficliga mudaaric sida xaalo iyo sifa iyo khabar iyo shardi sida uu u dhaco iyo ficliga maadina u dhaca marka ficligii mudaaricdu uu shabahay oo mucraba kelimadii mabniga ahayd mucrab haddii ay shabahdana xarakaa lagu bineeya lixdaas sababood ayaa sukuun looga leexdaayoo xaraka loogu bineeya lixdaas sabab waxaa weeyaan iltiqaa u saakinayn xarakaa loogu bineeya kelimadu hal xaraf haddii ay tahayna xarakaa loogu bineynaya curdatu lilibtidaa'i haddii ay tahay bilow loogu talagalayna xarakaa lagu bineynaya mucrab haddii ay shabahdana xarakaa lagu bineeyey icraab hadday waagii hore lahaan jirtay oo binuhu caarid u yahayna xaraka in lagu bineeya wey kelimada xarafka ugu dambeeyaa asalnimadiisa in la istuso haddii la doonayo oo kelimadoo iswadataa mustaqil inay tahay huwa iyo hiya iyaduna xaraka in lagu bineeyaa weeyaan lixdaa jeer ayaa waxaa laga leexdaa sukuunku binayn xarakana lagu bineeya xarakadu nooca ay tahay fadxa iyo kasre iyo dama mid kasta jawaabbu usii baahan yahay dee waktigaa dheeraanaya idinka aad sii egeegi doonta wa kullu xarfin xarf dhammaantii mustaxiqun mid muta weeyaan lilbinaa'i binuu muta waalaslu sida asalka ah asal wuxuu u jeedaa raajixa waalaslu sida faraha badan ee haalibka ah kuma wado inta sukuun lagu bineeya iyo inta xaraka lagu bineeya xaraka waxa lagu bineeyaabaa ka badan ee wuxuu u jeedaa sida raajixa ah ayaa in sukuun lagu bineeyo ay tahay walaslu sida asalka ah filmabniyi mabni u asala an yusakana in la sukuuniyo wey wa minhu mabnigii ayuu ka mid yahay duu fatxin fatxa mid u saaxiiba waduu kasrin kasr mid u saaxiibina waa ka mid wa damin dama mid u saaxiibi ayaa ka mid ah ka ayna kii fatxada u saaxiibka ahaa wey wa amsi kii kasrada u saaxiibka ahaa wey wa xayu kii damada u saaxiibka ahaa wey wasaakinu kii reebanaana kam weeyaane والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصيص بالجر كما قد خصيص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يصر والجن بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر واجعلا يال الرفع الرفع والنصب النصب وحكي يشاء إعرابا إعراب كيل الاسم الاسم أغيل وفعل فعل wajcalan yeel alrafca rafca iyo wannasba nasba waxaad ka yeeshaa icraaban icraab oga yeel ismin ismi iyo wa ficlin ficli oga yeel naxwilan ahaaba anigu baqi maayo weya ama heebaysa walismu ismi qad khusisa waa la khasisay biljari jar ayaa lagu khasisay kamaa qad khusisa sida loogu khasisayba alficlu ficliga bian yanjazima inuu jazmoomo sida loogu khasisayba farfac rafci bidamin dama ku rafci wansiba nasbi fatxan fatxa ku nasbi wajura jar kasran kasra ku jar wadalika kadikrullahi cabdahu yasur iyo wixii lamida weeyaane wajzim jazmi bitaskiinin sukuun ku jazmi wagayru maa shay keyrkii dukira lasoo sheegay yanubu naa'ib buu noqonaya naxu jaa'a waxaa yimid akhuu bani namir iyo wixii lamida wey halkanna wuxuu sheegayaa musanifka almucrabu walmabniyu ayuu ka soo baxay kelimadii ayaa wuxuu usoo qaybiyey ismi iyo ficli iyo xaraf mid walba calaamada lagu garto ayuu soo sheegay mucrabkii iyo mabnigiina wuu soo sheegay wuu ka soo baxay halkan wuxuu doonayaa inuu ku baro alicraabu waxa la yidhaahdo alicraabu kelimadan waa mucrab oo waa la icraabaya waxyaabaha la icraabo ayaan soo barnay oo kelimada mucrabka ah tolow icraab maxaa la yidhaahdaa sidiisaba icraab buu doonayaa inuu ku baro wuxuu yidhi icraab waxaa la yidhaahdaa icraabku sidiisaba wuxuu leeyahay anwaac اlicraab ama alqaab licraab mid la yidhaahdaaba usuul اlicraab iyo nawaab اlicraab anwaac اlicraab waa rafcun nasbun khafdun jazmun afartaa anwaac licraab baa la yidhaahdaa usuul licraab wax la yidhaahday afartaa leeyihiin afartaa usuusha ay leeyihiin waa damatun fatxatun kasratun sukuun afartaa usuushana nuwaab bay leeyihiin iyo meelo ay galaan haddaba icraabka noocaa ah laba madhab ayay naxwiyiinta ku leeyihiin labadaa madhabe ay ku leeyihiin waxa weeyaan bacdi naxwiyiinta ka mid ee waxay leeyihiin icraabku waa lafdi bacdina waxay leeyihiin icraabku waa macnawi sidaa macnaheeda waxa weeye icraabka waa lafdi niman kale waxay ku wadaan lafdun lafdigaa u fiirso macnihiisa waa wax lagu hadlay lafdun macnihiisa wuxuu yahay wax lagu hadlay malfuud wax lagu hadlay wy icraabku waa lafdi marka ay leeyihiin waxay ku wadaan kelimada aakhirkeeda waxa saaran ee lagu hadlayo ayaa icraabba ah masal marka aan idhaahno yaquumu zaydun yaquumu kelimada aakhirkeeda godaal ayaa saaran zaydun kelimada aakhirkeedana godaal ayaa saaran fi lmasjidi haddii aan kusii darna masjidi aakhirkeeda hoos dhig ayaa saaran waxaa lagu hadlayaa godaalka iyo hoos dhiga iyo kordhiga iyo reebitaanka ah kaasaa icraab la yidhaahdaa bay leeyihiin iyagu oo icraabku waa lafdi waxaan lagu hadlayaaba icraaba qolyana waxay leeyihiin icraabku waa macnawi oo waxay ku wadaan waxaa icraab la yidhaahdaa caqliga ayaa lagu garan karaya wax hawaasta shanta a lagu dareemi kara maba aha mana la arki karo lagumana hadli karo caqligaa lagu gartaa icraabka waxyaabahan kelimada aakhirka suulayo godaalka iyo hoos dhiga iyo waxyaabaha ka naa'ib noqda ah calaamaad weeyaanoo waxay tusinayaan calaama waa shay wax tusinayo waxay tusinayaan kelimadan icraab fulaan inuu saaran yahay labadaa madhab ayaa ku jira marka ay tacriifinayaanna tacriifkooda waa kala bedelan yahay oo nimanka icraabka lafdi ku wado oo waxaa lagu hadlayaa icraaba marka ay tacriifinayaan qolyahaasi waxay leeyihiin icraab waxaa la yidhaahdaa alxarakaatu wاsakanaatu wa nuwaabuhaa allatii yajlibuha alcaamilu fii aakhiri اlkelima alxarakaatu xarakooyinka ama shaqalka iyo wasakanaatu reeb reebniinka iyo wa nuwaabuhaa waxyaabaha ka naa'ib noqdo waxyaabaha ka naa'ib noqduu yeelan doona waa arki doonaaye iyo allatii yajlibuha alcaamilu fii aakhiri lkelima kuwaasoo caamil kelimada aakhirkeeda uu saaray ayaa waxaa la yidhaahdaa icraab xarakada godaalka iyo kordhiga iyo hoos dhiga ah iyo sukuunka oo xaraka la-aanta ah iyo waxyaabaha intaa ka naa'ib noqdo isla markaana caamil kelimada aakhirkeeda uu saaray kaasaa icraab la yidhaahdaa sidaa ayay ku tacriifinayaan qoladaas qoladaa haddii la yidhaahdo rafca tacriifiya alrafcu maxaa la yidhaahdaa waxay leeyihiin rafca waxaa la yidhahdaa alrafcu hiya adamatu wamaa naaba canha rafca waa godaalka muuqda iyo waxa ka naa'ib noqonayo الرفع هي الضمة وما ناب عنها النصب هي الفتحة وما ناب عنها الخفض أم الأول جرم هي الكثرة وما ناب عنها والجزم هو هي السكون وما ناب عنه سيدا أي تعريف يعني آخر كوحة صارا أي إعراب فيها وإذا كلا وحي كتعريفنا يا marka la yiraahdo i'raab maxaa la yiraahdaa balqeex waxay leeyihiin tagyiru awakhir al-kalima li ikhtilaf al-awaamil ad-dakhilati 'alayha lafdan aw taqdira i'raab waxaa la yiraahdaa tagyiru awakhir al-kalima kalimada tabayaaqadeeda inuu isbedelo li ikhtilaf al-awaamil ad-dakhilati 'alayha awaamil farqi gashay isbedelka iyo iskhilaafka iskhilaafta waa inuu isla bedelo lafdan aw taqdiran xagga lafdiga isbedelka waa inuu ka muuqdo ama muxuu ahaa taqdiirta uu ka muuqdo waayahay rafco tacriifiya haddii la yidhahdo nimankaasi waxay leeyihiin rafco waxaa la yidhaahdaa tagyirun alrafcu tagyirun maksuusun calaamatuhu damatu wamaa naaba canha waa isbedel khasisan calaamada kutusaysa isbedel inuu meesha yaallana waa godaalkan iyo waxaa ka naa'ib noqonayo alrafcu tagyirun maksuusun calaamatuhu damatu wamaa naaba canha والنصب تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها والخفض تغيير مخصوص علامته الكثرة وما ناب عنها والجزم تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب سيدا أي تعريف نيا وهي جاء زيد إعراب هذه الليلة هذا قليها اللفت يقول وعليه زيد فاعل مرفوع وعلى زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة في آخر وعلامة رفعه ما لا يقرأ وهي ضمدان آخر كسارا علامات جدالك تصين اسمها هو جدالك لفتيبة ورفعه لفته ديما زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة في آخر قليها كلا معنوي قوة إعراب وحي إليهم رفع هذه اللي هذا زيد إعراب زيد مرفوع وعلامة رفعه إن رفعتها وحنكو قرنا ينايو علامة النوعة ضمة ظاهرة في أخيره قلالك آخرك كسارة يا علامة الله لماذا مذهب يا إعرابك كجرة هذا أنواع الإعراب عن إلى أفر ويان ورفع النصب خفض يجز أصول الإعرابنا أفر ويان أفر طوح ويان إيه ضمة فتحة كسرة سكون نواب الإعراب بكوين أصول الإعراب كاسي وحيابك النائب النغذاء كده هو حبيب معلوم كهاي اللي يقان ويان رفعه كلا أفرك ضمه كلا أفرك سدح وكنا ابن قطاوة أنه يديجي ومعناها النحو ذا القسو وذا مريجي نواب الإعراب وحلي إلى هذين نائب النغضانة طبعا شيء أي نائب النغضان طبعا كهشينا تضبب باب أبابي قلان سيد وضبب طبعا كهشي نائب كالنغضان سدح كمد الضمه نائب كالنغضان ورفع أفر على ما يليه مد ضموية ضمض وأصل سدح ذا كلام ضمضي نائب كيهين أو أفر نوحي نائب كيهين فتحة وحالة النصب المركلة تشوه أفر إيا سدح دي لأسكو دروا تضبع إسلا النقونا يعني لبنا وحي نائب كيهين آه, آه لبنا وحي نائب كيهين كثرة سقال بإسلا النقونا halna wuxuu naaib ka yahay sukuun xaalatu jazm marka la joogo sukuun in lagu jazmiyo asala halba naaibka ah hadaf weeyaan toban bay isla noqdeen tobankaana nuwaab nuwaab al-i'raab baa la yiraahdaa i'raabka waxyaabaha ka naayo usuul al-i'raabka ka naayo noqdaan tobankaa nuwaabta ka naaib noqday nuwaabta noqdaa toddoba baab bay galaan toddoba baab laba afcaal iyo shan asmaa toddobadii baaboo sardisan ayuu soo wadaa musanifku sheegay baabka ku dhamayn doonaa insha allahu tacaala والرفع مفعول أول ومقدم أويان اجعلا أو فعل أمر أه نقول توكيدنا لو أكدي لما مفعول بين نصبصا أخوات ظن أفعل القلوب وي لما دي مفعول كان وراء الرفع ويان إعرابا نكيدا بوي إيه والنصبنا الرفع دوكو عارفينه إعرابك سأوفي عنه inkastoo nuunu tawkiid ficliga lagu akiday macluumkiisa in la hormariyo aad looma ogolo daruuratu shicri baa loo hormariyay musanifka in badan buu isticmaalaya واجعلن يل الرفع والنصب رفعا النصب وحد كيشا إعرابا إعراب كي لاسم وفعل أغير معناها القاب الإعراب كي أفر طاهي لما كمدا اسم يفعل ما وضله رفعا النصب ويا خفض فعل ما اسم ما قولن أولى جزمنا فعل ما قولن أولى انت تصور واجعلن يل الرفع النصب وحد كيشا إعراب لاسم أغير يو فعل نحو لن أهاب ويان أهاب فعل المضارع المنصوب باللن وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره وقليه معنوي كوة إعراب qolyaha kale waxaad leedahay lan xarfu nasbin ahaaba ficlu mudaaricun mansuub wanasbuhu fatxatu daahiratu fii akhiiri walismu ismiga qad khusisa waa la khasisay biljari jar ayaa lagu khasisay khafdana waa la yidhaahdaa kamaa qad khusisa sida loogu khasisayba alficlu ficliga sida loogu khasisay bian yanjazima in uu jasmoomo sida loogu khasisay farfac rafci bidammin wax alla waxaad rafcini bidammin damaku rafci dama asaba wansib anasbi wax alla waxaad nasbini mafcuulkii baa xadfani fatan fatxa ku nasbi wax alla waxaad nasbini wajurra jar wax alla waxaad jari kasran kasra ku jari kasradaa asaba kadikrullaahi cabdahu yasurwi dikru way rafcisan tahay raf calaamatu rafcadiina waa damada allaahi way khafdisa way kas way jaran tahay calaamatul-jarkina waa kasrada cabda way rafcisan tahay calaamatu nasbadana waa fadxada yasuru waa ficil mudaaric oo rafcisan calaamatu rafcadana waa damada oo damo iyo kasre iyo fadxa sidaa in loogu icraabaa asala waa laga naaq noqdaa kadikrullaahi ilaa xusidii masdarun mudaafun lifaacilihi cabdahu addoonkiisa uu xuso yasuru addoonkay farax gelini oo ilaah hadduu khayr ku xuso addoonka iyo dembi dhaaf iyo in loo dembi dhaafay loo naxariistay addoonkaa ku farxayaa taas wajzim jazmiyey bitaskiinin sukuun ku jazmi wax alla waxaa jazmini sukuun in lagu jazmiyaa asala wagayru maa shay keyrkii dukira la sheegay afartaa usuushay aan soo sheegnay waa wixii la rafcinayo dama ku rafci waxaa la nasbinayo fatxa ku nasbi waxaa la khafdinayo kasra ku khafdi waxaa la jazminayo sukuun ku jazmi afartaa usuululicraab baa la yidhaahdaa iyo wagayru maa shay keyrkii dukira lasoo sheegay usuushaa waxaan ahayn yanuubu naa'ib buu noqonaya naxu jaa akuu bani namir naaibkii bacdi ka miduu miaaliyey jaa waxaa yimid akuu banii namirin ree banii namir walaalkoodii baa yimid oo jaa ficil maadi weeyaan akuu ayaa faacila faacilo idila waa wada maqsud haddaba wixii la rafcinaya dame in lagu rafciyaa asal ahayd dame kuma uusan rafcinina wow buu ku rafciyey wa calaamatu rafcihi alwow wowdani waxay naa'ib ka tahay damadii ee garo wagayru maadukiriya nuubudii weeyaan oo damadii bay naa'ib ka tahay oo waxaad leedahay akuu faacilu jaa marfuu calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can idama damay naa'ib ka tahay waayo ismi asmaau sita ka tirsan weeyaane akuu mudaaf banii mudaafun ilayhi majruur mudaafun ilayhi oo dhan waa wada jaran yahay waxaa la jaraya kasre in lagu jaraa asal ahayd kasre kuma uusan jarina ya- buu ku jeray ya-daasi kasradii bay naa'ib ka tahay ee garo oo kasradii asalka ahayd oo in lagu jaro ku habboonayd ayaa meesha geli weyday ya-bay soo dirsatay ya-baana ka naaiba banii mudaafun ilayhi majruur calaamatu jarihi alya niyaabatan can ilkasr liannahu jamcumudakr saalim yuu u yar egyahay jamcumudakr saalim fiican maha namirna mudaafu ilayhi kala weeye wallahu aclam sala allah علمي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورفع بواو وانصبن بالالف وجل بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصها من نقصهن أشهر وشرب الإعراب أن يضفن لا إياك جاءه أبيك ذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إلى بمضمر مضاف وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كونين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصب بعد فتح قد ولف وارفع بواو وبيج وانصب سالم جمع عامر ومذنب ورفع الرفع بواو ووك الرفع وانصب النصب بالالف النصب وجرور جر بياء يأكو جر ما الذي شيء أصف أنا وأنصفين يوم من الأسماء حال أسماء كمد يهي أه وحن كسو جري المعرب والمبني يا الإعراب عن كسو بحنا المعرب والمبني من من الكلمة كلمة وحيابها الله إعرابية وحيابها الله بنية يصير أي كلام نقول أنا ما أكل أي كلام ليه waxaa kala waxaa kaloon soo sheegnay alicraabu alqaabu licraab waxa la yidhaahdo iyo usuulu licraab usuushaasina inay nuwaab leedahay ayaan soo sheegnay alqaabu licraab waxay ahaayeen afar rafca iyo nasba khafda iyo jazm usuulu licraabna sida aan soo sheegnay waxay ahaayeen afaro waa dammatun lirafci damo oo rafca u sugan iyo fadxa oo kasra u sugan iyo fadxa oo waxaan u wadaa nasbo u sugan iyo kasro oo khafdo u sugan iyo iyo sukuun oo jazmo u sugan afartaana waxaa la yidhahdaa usuululicraab usuululicraabka wuxuu leeyahay nuwaabulicraab wax la yidhaahdo waxyaabo ka naa'ib noqdo waxaan soo sheegnay afarta asalka waxyaabaha ka naa'ib noqdaa toban shay weeyaan tobankaasina waxay yihiin rafca calaamooyinkeedii oo afar ah hal ayaa asalka damo weeyaane damada waxaa ka naa'ib ah saddex shay saddexdaasi waa waaw iyo alif iyo nuun nasba calaamooyinkeedoo shan ah fadxa asal weeye afarta kale naa'ib bay noqonayaan khafda calaamooyinkooda calaamooyinkoodoo saddex ah kasra asal weeyaane labada kale naa'ib bay noqonayaan jasma calaamooyinkeedoo laba ah sukuun asal weeye hal ayaa ka naa'ib noqonayaa xadaf toban bay markaa isla noqonayaan nuwaabti usuushiina afar icraabka calaamooyinkiisa oo dhan marka la isku daro afar iyo tobanka ayay noqonayaan waxaan soo sheegnay nuwaabtaa tobanka ah toddoba baab bay galaan toddobadaa baab shan waa asmaa labana waa afcaal shanta asmaada ah waxa weeyeen asmaau sita tasniya jamcu mudakaru saalim jamcu mu'anasu saalim iyo maa laa yansarif shantaa asmaa wey labana afcaal weeyaanoo afcaalu lkhamsa iyo ficliga muctalul aakhirka ah toddobadaa baab ayay nuwaabtaa tobanka ay u qaybsamaan oy galaan toddobadaa baab niyaabada lagu icraabo laba qayb ayay u qaybsamayaan qayb icraabkooda oo dhan naa'ibnimaa lagu icraaba waa siday u badan yihiin qaybna bacdi icraabkooda ka mida ayaa waxaa lagu icraabaa usuul bacdina niyaabaa lagu icraabaa qolada bacdi ee qaybsama oo bacdi ka mid ee usuul lagu icraabo bacdina ee naa'ibnimo la icraab saddex shay weeye saddexdaasi waxaa weeyaan jamculmu'anasi saalim xaalatulkhafda marka uu joogo iyo xaalatu rafca marka uu joogo asal ayaa la icraabaa oo kasraa lagu khafdiyaa damaa lagu rafciyaa xaalatu nasbe marka uu joogo oo keli ayuu naa'ib noqonaya niyaabo gelayaayo waxaa lagu icraabayaa meesha fatxa lagu nasbimaha ayaa kasra lagu nasbi oo kasradaasi fatxay naa'ib ka noqon maa laa yansarif kan labaad weeyaan xaalatu rafca marka uu joogo iyo xaalatu nasba asal ayaa la icraabaya xaalatu rafca damaa lagu rafcina xaalatu nasbena fatxa lagu nasbi xaalatu lkhafda marka uu joogo yaa meesha kasra lagu khafdin lahaa fatxa lagu khafdin oo fatxadaasi kasra ay ka naa'ib noqon ficliga muctalul aakhirka ah xaalatu rafca iyo xaalatu nasbe marka uu joogo asal ayaa la icraabi oo xaalatu rafca marka uu joogo damaa lagu rafcini muqadarun bay noqonayeen xaalatu nasbe marka uu joogana fatxa lagu nasbini bacdina muqadar bay noqotaa bacdina daahir bay noqotaa xaalatul marka uu joogo ayaa baabuniyaabo la icraabi oo meeshii sukuun lagu jasmin lahaa ayaa xaalaf lagu jasmiya saddexdaa mooye toddobada inta soo hadhay afar bay noqonayaan afartaa abwaabteeda oo dhan niyaabaa lagu icraabaa qoladii niyaabada lagu icraabayay wuxuu ka bilaabay musanifka asmaada way u sharaf badan yihiin daatada ay tusinayaan asmaau sita ayuuna ugu hormariyey waayo asmaau sita waa mufrad tasniye iyo jamac midna ma ahan mufrad weeyaan mufradka iyo tasniyada iyo jamaca mufradka ayaa icraabka ku asalsan uu kaga horreeya oo macnaha labada tasniyada iyo jamaca waxay ka dambeeyaan mufradka sidaa ayuu usoo hormariyey oo maa laa yansarif ma bacdi ka mid ee mufrad weeyaane muxuu usoo hormarin waayey ee maama maa laa yansarif bacdi ka mid a usuul ayaa lagu icraabayo dhammaantii naa'ib ma aha oo naa'ib laguma icraabo sidaa ayuu wuxuu usoo hormariyey ee asmaa sin wuxuuna yidhi asmaada aan sifayni doono lixda ismiya ee uu sheegi doono weeyaane marka la rafcinayo waxaa lagu rafcinaya wow marka la nasbinayo alif ayaa lagu nasbini marka la khafdinayo ama la jarayana ya ayaa lagu jari sidaasi waa icraabka mashhuurka ahee la yaqaano naxwiyiinta uma badna laakiin waa mashhuurka caanbaxay oo la yaqaano kutubta qaalibka qoran waxaase jiraa icraabo kale laba iyo toban icraab buu asbaau sitaha leeyahay sidiisaba loo icraaba macnaha laba iyo toban madhab baa ku jiraa sida loo icraabayo laba iyo tobankaa madhabay ku jiro madhabka ugu mashhuursan weeyaan oo loo loogu aqooni badan yahay waxaa kaloo jira asbaau sitaha in min awalihi ilaa aakhirihi xaala ee xaraka la icraabo laakiin xarakadiisu ay muqadar noqoto oo xaalatu rafca marka u joogo wow inta loo dambaysiiyo wowda korkeeda lagu qadaro jaa abuuka abuu marfuuc calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alwaawi la yidhaahdo xaalatu nasbe marka u joogaana alif inta lagu taago ra'aytu abaaka la yidhaahdo mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratun cala alif la yidhaahdo xaalatu jar marka uu joogaana kasre muqadar cala alyaa-i lagu qadaye lagu icraabo la yidhaahdo marartu biabik abika majruur calaamatu jardihi kasratu muqadaratu cala alyaa-i la yidhaahdo icraab mashhuur icraab sidaas ayaa jira icraabka weliba naxwiyiinta u badan siiba weyhi iyo basriyiin iyagu sidaasayba icraabaan naxwiyiinta kale bacdi ka mida ayaa sidaa hore aan sheegayna ku icraabaan qola kale waxay icraabaan waaw ayay u dambaysiinayaan xaalatu rafcada xaalatu nasbadana alif bay u dambaysiinayaan xaalatu khafdadana ya bay u dambaysiinayaan laakiin laba maxal bay ka icraabayaan oo waxay leeyihiin xaalatu rafcada dama ba'da saaran iyo wowda ka dambaysa ayaa calaamatu rafco wada ah oo marka la yidhaahdo haadaa abuuka abuuka wuu rafcisan yahay oo calaamatu rafcadiisa ba'da godaalka saaran iyo wowda labadaba waa calaamatu rafco ra'aytu abaaka marka la yidhaahdo ba'da fadxada saaran iyo aliftaa wadaa calaamatu nasba ah marartu biabika haddii la yidhaahdaana kasrada ba'da saaran iyo ya-da ayaa wada calaamatul khafda ah qola sidaa u icraabaysana way jiraan ilaa laba iyo toban waj baa loo icraabaa laakiin awjuhda ugu mashhuursan meelaha weeyaan asbaada tiradeeda iyo shuruud ay leedahay musanifka ayaa soo warfac iyo wansiban iyo wajrur saddexda ficli waxay ku tanaasucayaan maada oo mawsuula ah mafcuulnimay ugu tanaasucayaan waxaa lagu cadaalsiiyey ficliga ugu dambeeyo ujruura calaa ariiqi albasriyiin weeyaan inta kalena waa laga xadfiyey damiirkooda asifu ficligaa mudaaric faacilkiisa oo ana ah mafcuulkiisii oo maxduufa jumladu is wadataa ismiga mawsuulsinadiisi weeyaan caayidkana waa mafcuulka xadfan min alasbaa'i asifu mafcuulkeesan waxaa la kenya warfaca rafci biwaawin wow waxaad ku rafcisaa wansiba nasbi bilalifi alif waxaad ku nasbisaa wajrur jar biyaa iya waxaad ku jirtaa maladii asbaadii asifu aan sifaynayo maladii shayga asifu aan sifaynayo min alasmaa'i xaal asmaa uu ka mid yahay kaas min daaka duu in suxbatan abaana walfamu xaytu lmiimu minhu baana min daaka asmaada aan sifaynayo ayuu ka mid yahay duu lafdigaa in abaana waa haddii uu muujiyo suxbatan saaxiibnimo abaana waa haddii uu muujiyo walfamu fam ayaa ka mid ah xaytu meel ayuu kaga mid yahay almiimu miim baana u fogaado minhu famka xaggii uu ka fogaado yacni wuxuu leeyahay asmaadii aan sifayni lahaa en tirin lahaa asmaau sifa la yidhaahdaa lix isbi weeyaane duu iyo fam ayaa ka mid ah oo asmaau sifahay ka mid yihiin iyaga si gaar ahaaneed wuxuu ku soo hormariyey shuruudooda waxay ka yar tahay asmaada kale shuruudeeda oo asmaau sifaha marka la icraabayo xuruuf shuruud bay leeyihiin shuruudaasi bacdina way wadaagaan bacdina way ku kala tagaan duu iyo fam shuruudoodaa yaroo saddex shardi ayaa loo shardiyaa duuda waxaa loo shardiyaa bimacnaa saaxib waa inay tahay waa shardi in aan la nisbaynin oo muxuu ahaa dawawiyun may aan la taskiirinin duway duwayun waa inaan oon la taskiirinin shardi labaad wey shardi saddexaad duuda waa inay mufrad tahay oon tasniye iyo jamc laga saddexdaa shardi bay leedahay duuda bimacnaa saaxib waa inay tahay waxaa laga ixtiraazayaa duu bimacnaa alladii ayaa jirtaa oo reer tayiniman la yidhaahdo ay wataan wahaakadaa duu cinda tayi'in shuhir buu musanifka keeni doona duu bimacnaa alladii oo ismi mawsuul oo niman reer tayin la yidhaahdo ay wataan taasi ayaa laga ixtiraazayaa ee duudani waa bimacnaa saaxib waa inay tahay shardi weeye shardiga labaad waxaa weeyaan duuda waa inaan la taskiirin oo duwayun aan la dhihin haddii la taskiiriyo xaraka daahir ayaa la icraabaya shardiga saddexaad waxa weeyaan duuda waa inay mufrad tahay oo hal nin waa in lagu wado duu maalin mufrad mudakere weliba waa inay tahay mufrada mu'anasa waa inaynan noqonin tasniye waa inaynan noqonin jamca waa inaynan noqonin mufrada mu'anasa haddii ay noqoto xaraka daahir ayaa la icraabaya daatu maalin baa leedahay iyo daata maalin iyo daati maalin tafniye haddii ay noqoto sida tafniyada soo socotaa loo icraabayaayo xaalatu rafcada alif lagu rafcini xaalatu nasbada iyo xaalatu jarkana ya weeyaan oo waxaad leedahay dawaa maalin ama dawey maalin dawaata afnaanin oo kale mu'anas weeyaan weliba taas mudakar haddii ay tahayna dawaa baa la dhihi lahaa dawey cadlin minkum jamc waa inuusan noqonin jamcu mudakar usaalay oo dawuu iyo dawi waa inaan la dhihin dawuu maalin iyo dawey maalin haddii la yidhaahdo sida jamcu mudakar usaalim ayaa loo icraabaya xaalatu rafcada wow ayaa lagu rafci waa inaan jamcu mudakaru saalim sidii loo jamcininoo haddii loo jamciyo xaalatu rafcada wow ayaa lagu rafcini xaalatu nasbada iyo xaalatu jarkana ya-baa lagu nasbinay laguna jaray sida jamcu mudakaru saalim ayaa loo icraabay مفرد وإن تهي دون الشرط وي ولما مفرد مذكر وإن تهي وإن الله تصغير إنه دوي الله دين حركة ظاهرة إلى الإعراب بمعنى صاحب وإن تهي سيد أحلى شرطة إيا الله شرط بمعنى صاحب نوحا من وحلقة احتراز يا ذو بمعنى الذي هو اسم موصول أياتي taasi mabni muansi raajixa weligeed sukun ayay ku binaysan tahay wow ayaana u dambaysa oo waxaad leedahay qaama duu maalin oo kale may waxaan wadaa haa jaa duu qaama ra'aytu duu qaama marartu biduu qaama macnaha weligeed wow u dambaysa waana mabni sukun ayayna ku binaysan tahay sidaa ayaa فإما كرام قصرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية يا بيت شاعره فإما كرام الموسرون هذه أن صعوتي يدك أن لكل مدد ما الله إسلام مركان والمنافسين إن أيهين وضيق سيارة فحسبيا كان غفرا من ذو أي الذي كان عندهم أكتوض كسوا ما كفاني وحي غفرا أي غفر معناه وكفتهم إياه وحبا ويديسا مايو من ذو أو من بنا كجري مبني على السكون في محل جر وبمعنى أن هذا الاحترام سدع عشر بيدو لا يدهي فمن الزدح شرطي بقول يا يوم ميمته وين لقوا يا شرطي وي وفهمون ميمته وين لقى حتى وشرطي مصنف هو شكوك شرطي لو أدوه يا يوم فهمك الله شرطينا يوم يا وين الله إضافين يا المتكلم وفهم في في وين الله شرطي لو أدوه شرطي زدحاد وين مفرد يهي وأنا جمعين أسنا وأفواه يوم حلا مذا وين زدحاد شرطينا فهمك يا الله شرطينا ميمته إلا يحدكم يا المتكلم عن الله إضافين إيوه إيه المفرد ويهي عن الجمع سد حلا شرطين فهمك يا الله شرط سد حلا شرطي فهمك الله شرطين سد حنا سد حنا ندوب الله شرطين شرطك لا فهم يدوب الله شرطين يا الله أركو أنت عادين له لو فهم يدوب على طرف هذا وهو يا لو رفعني حالة الصدر الألف يا لو نسبني حالة الجر كلا يا لو جر إعراب كلا نقوى بنام أو إعراب يلا أخ يكون بنان دورا يكون بنان وكذا من ذاك أصبعد أن ترين أيو كمد ذو لفظك ذو إن صحبة إن أبار وهدي أموجي صحبة صاحب لما أظهر ويان أبار هدي أموجي والفم فم أيا كمد حيث ميل أيونا كمد يهي وقت أيو كمد يهي أما مكان أيو كمد يهي الميم ميم بان أفقاد منه فمك حقي أكفقاد أو الأخ الحم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر أب إيا وأخ إيا وحمص إيا وهن أفرطا لفظ كذاك ذو إيا فنبي لمديه والنقص نسقامين في هذا كان الأخير أيضا بلا نسقامية أحسن ونقبلا ويندر النسقامين تنادر ويان في أب إيا وتاليه أب إيا لبدا كتب أي نادر كيهي وقصرها مقصور كدقيد إذا بشهر كبع عنصا من نقصهن نسقانين تضعيك عنصا يعني وحلية هي أسماء دي عن سفين هي أسماء الصتاها هاوحا كميدا أب أخ يحمل يهل فم يدون هري يوصو شيء أفر اللي بيصل النقدين أفر حلقة أوكو شيء يلا هري يوصو شيء أخ يا أخ يا أب يا حم يهل حالة رفعة وهو يا الغرف عين حالة نصفنا ألف يا الغنى سين حالة الجر كان يا الجر يا أسماء وسيتوي يا سدا يا الله إعرابه سدا الله إعرابه إعرابه كلا يا يو كبنان أو فم يزو أن كبنانين إعرابها كلا وحويان لفظه هن لير هذا إن حرف لا إعرابه وحرف هذا وهو الغرف في حالة نصفنا ألف الغنى في حالة الجر كان يا الجر وهذا كون أكثر إن حرفك قدام إنت لحف النون تكرك كذا حركة ظاهرة لا إعرابه وليل هذا هنك ورأيت هنك ومرت بهنك سيدا إن ليل هذا كفيعا وهذا النادر وهذا مفعنا إن حرف الإعراب وليل هذا هنوك ورأيت هناك ومرت بهنك فر إن ليل هذا يحيى بن زياد واتي ووحي روحاتي وحرب لقمق ليبا ما أحد لكن واحد لو قعد جهريا حكاية سيبا وهي عن العرب سيبا وهي أي عرب كشيء هنك أو حروف أي عربيان هن أو حروف الإعراب يسيبا وهي أي شيء عرب أيونا كشيء حكاية سيبا وهي عرب وكحكاية هن أو حروف الإعراب يا فر اللي قعد جهريا waxaa la yidhaahdaa man xafida xujatun calaa man lam yaxfad ninkii wax soo xifdiyaa xujo wuxuu ku yahay ninkaan waxba xifdin anigu waxa ma garanayo keliya xujo ma noqonayo ee adigu haddaad aqoonin anaa aqaana wey macnihi marka sida ayaa looga xujo helayaa laakiin ma badna in xaraf la icraabay waxaa badan in xaraka daahira la icraabo labadaa icraab hanka ay ku jiraan waxaana wanaagsan in xaraka daahira la icraabo xaraf in la icraabana way banaan waxaa ku yimid ab iyo labada ku-xiga labada ku-xiga wuxuu wadaa ak iyo xam saddexdaasi saddex icraab ayaa ku banaan icraabka ugu wanaagsan waa in xaraf la icraabo oo la yidhaahdo haadaa abuuka wara'aytu abaaka wamarartu biabiika waa icraabka ugu fiican icraabka xigaa waxa weeyaan alif in loo oo la yidhaahdo ra'aytu abaaka haadaa abaaka wara'aytu abaaka wamarartu biabaaka ismi maqsuur laga dhigo ismi alif ku jiran oo sidaa casaa iyo fataa iyo lagala mid dhigo oo la yidhaahdo haadaa abaaka abaaka khabaru mubtadayi marfuuc calaamatu rafci damatu muqadaratun cala alif alifta korkeeda ayuu ku qadaran yahay wara'aytu abaaka mafcuul abaaka mafcuulu bihi mansuuba calaamatu nasbi fatxatu muqadaratun cala alif marartu biabaaka majruur calaamatu jarhi kasratu muqadaratun cala cala alif sidaa in la yidhaahdo waxay ku xigtaa xaraf in la icraabo waxaa saddexeeyaayoo laga fiican yahoon haalib ahayn xarakad daahira in la icraabo oo la yidhaahdo haadaa abuka wara'aytu abaka wamarartu biabika sidaa in la yidhaahdaana muxuu ahaa iyaduna way jirtaa waase laga badan yahayo waxaa ka badan alifta in lagu taago oo alif loo laasimo dhammaanna carab waa laga maqlay ashcaartooda waa ku badan tahay waana lagu arkay biabihi iqtadaa cadiyun filkarama waman yushaabihi abahu famaa dalama biabihi iqtadaa cadiyun cadiy bnu xaasimin wuxuu ku dayday biabihi aabihi